habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn warka habeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaabilay madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye oo maantii la wareegay xilka guddoomiyaha degmadaasi go-aamo laga soo saaray shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada somalilan bulshada ku nool muqdisho oo ka hadlay siday u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya axmed madoobe oo guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada maamul goboleedka jubbaland guddoomiyaha aqalka sare oo la kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxda yurub oo maantay caasimadda kiyef kula kulmay madaxweynaha dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo jimco ah khamiisi ay sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka juun sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey oo warkeena iminkana kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsanna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qaabilay madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya marwo katarinsa waa marwada lagu magacaabo katarinsa waxaana ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta bankiga adduunka iyo sidoo kale arrimo kale oo ku aadan xiriirka labada dhinaca marwa katarinsa ayaa tilmaantay in ay bankiga adduunka uu dowladda soomaaliya ku taageerayo boqol milyan oo dollar labiiyo tobanka bilood ee soo socda si wax looga qabto qorshayaasha hortabinta u leh dowladda iyadoo oo ku ammaantay madaxweynaha sida ay uga go-an tahay dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay sida dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad u siineyso kor u qaadista adeegyada bulshada iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada waxa uuna bankiga adduunka ugu baaqay inuu kala shaqeeyo dowladda casriyeynta hanaanka shaqada iyo sidoo kale adeega dowladda federaalk soomaaliya waa adeegyada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena gacan weyn uu ka geysta bankiga adduunka gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye ayaa maantay la wareegay xilka gudoomiyaha degmadaasi wariyaheena ibraahim maxamed mayow ayaa ka soo warramay afgooye
xafladan uu soo agaasimey maamulka degmada afguuya ayna goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenada siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka shabeellada hoose odayaasha dhaqanka saraakiisha laamaha amniga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada afgooye ayaa maanta xilka guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada si rasmi ah ugula wareegay cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu wakiilatay inuu hogaamiyo maamulka degmada agaasimiyihii waxda dhulbixinta dowladda hoose ee degmada ayaa digreeta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed loogu dalacsiiyey inuu noqdo guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ugu horreyn waxaa guddoomiyaha cusub ee degmada afgooye soo dhabeeyey odayaasha dhaqanka degmadan jaala guddoomiye soo dhowow degmadan waa degmadaadi dadkana waa dadkaagi adigoon ismartiyeynaynin ku soo dhowow howl badan oo adag baana ku hortaala waxaan kaa rajaynaynaa inuu ilaahay kula fududayo adna ku dadaashay midda kalena waxaan leenahay guddoomiye hore isna khayr allah siiye waxaan leenahay nabadgelyo sii socod wanaagsan waxaan soo dhoweynaynaa maamulka degmada afgooye ahna duqo magaalada maamulkay kaloo bedelayna waan sagootinaynaa isagana meel nabad ahaan u tuugaynaa waxaan rabnaa inaad la tashato wixii khibrada aad ka qaadato waa kula shaqaynaynaa diyaar baanu nahay laakiin ragga hore oo kalena naqata ma rabno waxaan rabnaa inaad ka fiicnaato ragga hore waxaan ballan qaadayaa in aan aniga iyo inta aan awoodaaba aan kula shaqayno soo dhawaaw soo dhawaaw soo dhawaaw xilka culus ee lagu soo idmaday adoo da'yar ogow meeqaamka degmada afgooya gacanta lagaa saaray soo cilay meeqaamkii ee hebadii degmada afgooya ibraahim xaaji xuseen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga degmada afgooye ahaana kusimihii duqa magaalada ayaa dhankiisa soo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye isagoona ku wareejiyey dukumiintiyada maamulka degmada gudoomiyaheena cusub waxaan leeyahay gudoomiye garabkaagaan taagannahay allah kuu fududeeyo afgooyo waa meel lagaa jecel yahay maalinta lagu soo magacaabi lahaa hadda maalin walba waxay igu lahaayeen goormuu noo imaanayaa goormee shaqada bilaabayaa adigoo lagu jecel yahay annagana garabkaaga taagannahay ilaahin kaaga baryayno inuu waqtigaaga si wanaagsan kugu dhammeeyo qof walba maalin ayuu baxayaa waxaan rajaynayaa maalintaad meeshaan ka tegaysid adoo sharaf leh inaan ka tagto gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa dhankiisa sheegay in uu ka shaqayn doono horumarinta degmadan afgooye waa degmo fac weyn waa degmo qadiimi ah waa degmo u baahan gudoomiye rasmi ah waa degmo u baahan in la garab istaago oo la isku wado dhammaan odayaasha dhaqanka waxaan rajaynayaa inay ila shaqayn doontaan garabkay soo istaagi doontaan aniga ma ihi gudoomiye keliya waxaan ahay gudoomiye oo oo suldaan ah oo isku wadi doono dadka dhaqameed odayaasha dhaqameedka afgooy waan fahansanahay hal qabiil ma degna waxaa degan qabiilo badan waxay u baahan tahay in laysku wado dulqaaday u baahan tahay idinkan waxaan iga rajaynayaa guddoomiyihii intuu cusub yahay inaan ku buuqin aad la fiirisaan garabka soo istaagtaan wax la wadaan gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed mudane ayaa dhankiisa odayaasha dhaqanka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada odayaasheenna aad tihiin waxaa laynka rabaa maamulka gobolka inaad inta u wacdiin aad dhahdiin waxaan iyo waxaanaan rabnaa maamulka degmada inta u wacdiin inaad dhahdiin waxaan iyo waxaanaan rabnaa laakiin haddii dana gaara aad guddoomiyaha degmada u tagtiinoo midna wax u sheego midna wax u sheego midna wax u sheego ee aad maaragtay hay-ad hebel aad timin aan isku qabsano iyo hebel aad timin aan isku qabsano wax la gaara oo natiijaha haba yaraatee ma jirto waxaan rabnaa haddii warkaygu xoogaa oo kulul yahay raalli iga ahaada aqoonta aan isnaqaanaan inku tiiganaa odayaashii adinka ah odayaal kaloo noo soo baxaho ma jiraan waxaa laynka rabaa ilma adeerayaalow odayaasheenniyow waxaan inka codsanaynaa u istaaga degmadan in jidadkeeda la dhiso u istaaga in degmadan iskuulaadkeeda la dhiso u istaaga in degmadan amsiajadeeda la dhiso u istaaga degmadan inay nabad ka dhacdo ugu dambayn waxaa kulanka soo xidhay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee siyaasadda maamulka gobolka shabeellada hoose abuukar cabdalla bashiir waxa uu odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada afgooyaba ka dalbaday in ay ka shaqeeyaan horumarinta dadka ku nool degmadan waxaa rabnaa inay horey usii kacdo koonfur galbeed meesha keliya waxaa waaye bulshada ugu badan tahay waayo degmo istaajiid waayo dhowr degmo xudud u lah kan gobol ahaan odayaasha waxaan dhihi lahaa maamulka degmada cusub gudoomiyaha cusub inay la shaqeeyaan waxaa waaye gacmo wada jir waxay ku gooyaan marka taga kalena gudoomiyuhu waxaan ku leeyahay odayaasha dhaqanka waxay kaa baahan yihiin hiil waxaa waaye isbuucii laba maalin la kulintid odayaasha waxay u baahan yihiin waa waxaa waa la taliyayaasha guud degmada waaye haddii warkood la maqlin waxaa waaye buuqa kuu furmaayo odayaasha dhaqanka waxaan dhihi lahaa gudoomiyahan ha loo kaado mid la jiro kan gobol ahaan aniga waan ila jirnaa sida gudoomiyuhu uu sheegay mudane waa gobol mar walba waxaa waaye waa isku xirannahay weligeena buuq nagama dhex dhicin kan degmo ahaan insha allah sidaasaan rajeynaya
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
waa uu mahadsan yahay wariyaheenna ibraahim maxamed mayow oo warkaasi nooga soo diray gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye ee gobolkaasi markaana haddii aynu eegno bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay siyaabo kala duwan ay kaga hadleen amase ay kaga hadleen siday u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya wariyaheenna cabdiwahaab cirguji ayaa mikrafoonka la dhex qaaday
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre oo in badan soo wada shaqeeyeen madaxweynaha islamarkaasina muddo dheer isku xisbi ahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa markii u horeysay taarikhda wuxuu ka soo jeedaa deegaanada jubbaland waxaana uu ahaa xildhibaan laga soo doortay kismaayo haddaba qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaanu weydiinay siday u arkaan ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu magacaabay iyo sidoo oo kale sida uu arkaan xukuumadda cusub uu soo dhexis doono iyo wixii ay jeclaan lahaayeen inay sii amba qaadaan islamarkaasina ay qabtaan oo shacabka soomaaliyeed u qabtaan oo ay ka shaqayso xukuumadda cusub ee uu soo dhigis doono xamse kolka ay ansixiyaan baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya xamse cabdi barre iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa muddo saaxiib ahaa dadka siyaasadda odolsa amase rogroga waxay sheegayaan in lagaga raysan doono khilaafkii u dhexayn jiray madaxda ugu sarraysa dalka ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha taas oo marar badan soo noqnoqotay waxaa la aaminsan yahay inay yihiin laba nin oo isfahansan oo si anba qaadi karaa haykalka dowladnimada si kastaba shacabka muqdisho oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha ama mikrofoonka dalsan waxa ay soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha uu cusub uu magacaabay madaxweynuhu iyagoo ka codsaday codsiyo dhowraa islamarkaasina ugu baaqay inay dalkaas si fiican ugu adeegaan waa mahadsantaha magacaygu waa cabdirashiid macali xuseen waxaan aad ugu faraxsanahay ra-iisul wasaaraha xalay lagu dhawaaqay oo noqon doona ra-iisul wasaaraha kow iyo labaatanaad ee dalka uu yeesho waxaan aad ugu faraxsannahay wakhti dheer kadib in aan dalkii dalka soomaaliya uu yeeshay ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha la doortay xamza waxaan leeyahay hambalyo waxaa ku hortaala shaqa culus waxaa lagaa sugayaa howl aad u culus tahay in qof walba uu qabto waxaa lagu soo xushay ama soomaaliyo dhan markii siba madaxweynaha uu ku soo xushay in aad mabda ahaan iyo shaqo ahaanba iswaafaqi kartaan waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare lagu bogsado wakhtiga afarta sana ee soo socota dalka horumar iyo guulo gaarsiiya inaad noqoto waxaan aad ugu rajaynaa ummadda soomaaliyeedna inaanu la wada shaqayn doono guud ahaanteenna waan ku faraxsannahay mar kale waxaan leenahay hambalyo ra-iisul wasaareheenna
codka caqlabiyadda ay siiyaan oo ra-iisul wasaarahan ay soo dhoweeyaan oo si dhaqsee maadaama dalku xilli badan iyo muddooyin badan oo ku jiray caqabado dhanka doorashada isjiidjiid badan marka si wakhti badan u dhumin oo shaqooyinka dalka u socdaan waxaan leeyahay baarlamaankana codkiina siya ra-iisul wasaaraha soo dhoweeya marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedna u duceeya ra-iisul wasaaraha soona dhoweeya insha allah xaqiiqdii ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabay mudane xamza aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa ra-iisul wasaare karti leh hufnaan leh sidoo kale hadda waa lasoo magacaabay soomo laakiin waxaan ka codsan lahaa golaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya golaha sharcidejinta inay ansixiyaan mudane ra-iisul wasaaraha inay ansixiyaan ayaan ka codsan lahaa cod dheer iyo cod gaabanba sidaas ayaan usoo jeedin lahaa sidoo kale waxaan baaq u diri lahaa ra-iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad adag wax ka qaban karta financialka amniga iyo security-ga guud ahaan dalka soomaaliya mudane guulayso ayaan leeyahay wallaahi ra-iisul wasaaraha kolley waa nin soomaaliya haddii la magacaabay waxqabadna waa laga rabaa laakiin aniga waxay ila tahay in oo nin oo kenya oo ay keensatay meesha inuu yahay marka wax kaloo hadda oonu hayana ma lah waa waxaan hadda ka hor dhicin ma ayna dhicin hadda ka hor in loo magacaabo jubbaland rag ka soo jeeda in loo magacaabo waxay ku wareegaysay koonfurta soomaaliya ku wareegaysay marka hadda aad iyo aad aan ugu soo dhaweyn ra-isul wasaaraha wax yaroo tala soo jeedinana waxaan rabaa inaan ku darsado aad iyo aad waxaan uga codsanaya ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha cusub labaduba isla cusub yihiin amniga inay wax ka qabtaan ugu horrayn inay beddelaan taliyayaasha saldhigyada dhibaatay nugu hayaan ka shacab ahaan kuwa milatariguna dhibay nugu hayaan waxaan leeyahay baarayaasha milatariga buluuska iyo taliyayaasha saldhigyadu qofka way dilaan markay dilaan ayaga xukuma mid maaha laba maaha saddex maaha waxaan leenahay arrintaa amniga magaalada muqdishona waxaa ka qabteen tala'aan ra-iisul wasaarahan ra-iisul wasaare soo dhowow
ra-iisul wasaaraha cusub waxaan u arkaa inuu yahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed xaqna uu u leeyahay in la doorto lagana daayo weliba isla markii ninkii la magacaaboba in loo fasiro inuu ninkaas yahay qabiil ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare wuxuu u yahay soomaali oo dhan beesha uu u dhashay keliya uma ah waa ra-iisul wasaare qaran waay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay faragelinta ka daayaan dowladda iyo ninkii loo soo magacaaboba faragelinta inay ka daayaan ayna qaataan ra-iisul wasaaraha dowladda ay soo doorato sida loo qaata madaxweynahoo kale horta dhalinyarada in badan waxaan ka jifanay xagga dhalinyarada waddan hadduu dhismayn wax ka dhismaa dhalinyarada hadduu dumayn wax ka dumaya dhalinyarada in dhalinyaradan shaqo la'aanta ee baahsan in wax laga qabto cabdiwahaab cirguje warbaahinta dalsan muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi madaxweynaha oo kala qeyb galeen mas-uuliyiin kale shirka ayaa waxa uu shirku ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka waa xarunta ku-meel gaarka u ah maamul goboleedka jubbaland kulanka oo golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah ayaa waxaa madaxweyne waxaa madaxweynaha een ay wasiiradu uga warbixiyeen amase uu u warbixiyey xaaladda amniga isbeddelka doorashada dhac- ka dhacay dalka iyo sidoo kale guud ahaanba arrimaha siyaasadda iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay madaxweynaha ayaa sheegay inuu usoo idlaaday ololaha doorashada ee muddada fog oo lagu soo jiray waxaana uu faray golaha wasiirada in la dardar geliyo shaqooyinka hortebinta u leh wasaaradaha maamulkaasi jubbaland warkii warkii habeen aad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalse waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel